bismillaahi araxmaani araxiim halkani waa madasha lixdanka oo caawa idinkaga imanaysa waddanka maraykanka annaga oo qaadadhigana xadhigga weriyaha caanka ah ee soomaaliyeed cabdimaalig muuse coldoon haddaba waxaanu weydiinaynaa shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan daafaha adduunka in ay fikradahooda la wadaagaan maamulka somalilan oo iyagu xabsi ku taxaabay weriyahaasi asadna suudi maig waa kuu furan yahay maxaad arrinta iyadaa ka qabta adigu aad iyo aad jaa umahadsan tahay weriye ceegaag iyo madowshii sigiistii oo na siiyey fursaddan qaaliga iyo barnaamijkan gaarka ay ugu talagaleen xarigga loo geystay weriye cabdimaalik muuse coldoon anigoo ah asadna suudi oo ku nool waddanka maraykanka gaar ahaan magaalada columbus ohio waxaan qabaa aragtideeda in xarigga loo geysto weriyaha uu yahay xarig khalad ah waana cambaareynaya si ugu xumayd sababtoo ah qofka bini-aadanka ah waa khalad in loo xiro fikirkiisa aragtidiisa xag diiniyan iyo international qaanuniyanba marka xukuumadda somalilan oo xirtay weriyahaas waxaan leenahay mataqana hala sii daayo si shuruud la-aana sababtoo ah waa muwaadin soomaaliyeed aragtidiisa xor buu yahay fikirkiisa xor buu yahay waxaan ka baranay oo dhankaasaan ku dhaqana anagu isagoo ummadda soomaaliyeed caawiya isagoo dadka mataqaa masaakiinta cod u ah microfon u ah marka in loogu abaalgudo xarag bilaa macnaah wax aqli geli kara maaha khaasatan waxaan ka codsanaya madaxweynaha somalilan axmed silanyo inuusan mataqaanaa khaladaadka maamulkiisu sameynayo usan isha ka qarsanin oo arrintan soo dhex galo sababtoo ah waxa waaye silanyo dowladda soomaaliya soomaaliya wuxuu yidhahdaa macnaha waxaan uga soo goonay aan uga soo tagnay caburin marka mid lamida inuu laftigiisa sameeyo waxay carqalad ku noqonaysaa ama baabiinaysaa sheegashadiisa hore marka anuu fursaddan ka faaidaysanaya waxaan leeyahay mataqaanaa haddaan nahay dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool adduunka dacladiisa kuna xiran madashiskiistii oo jaaniskana siisay in codkeenna uu yahay cod saliima aragti xambaarsan fikir xambaarsan kuna baaqaya muwaadinka soomaaliyeed ee xaqudirirka ah ee ummadda soomaaliyeed heleegi u ah in la sii dayo si shuruud la-aan ah si deg deg ah oo waalidkiis loo sii daayo ummadda somaliyed loo sii daayo dadkii talaaru cuni jirana loo sii daayo marka waa idin salaamaya madasha sigiisti oo fursaddan siisay iyo weriye ceegaag oo isagoo arrintan cawa isku daba riday asalaamu calaykum aad iyo aad kaasi waxa uu asadna suudi haddana mike waxa uu hor yaalaa maska bari asalaamu calaykum waa cabdixamiid cismaan oo idinka ka soo hadlaaya dearborn michigan aad baan u salaamayaa wariye cadaag iyo madasha sigisti aad baan uga xumaay wuxuu ku dhacay halyeeygii ummadda soomaaliyeed wuxuu ahaa halyeey waa halyeey u soo baxay geeska africa hawlihii uu qabtayna aad baan uga dheragsannahay haddana in loo xiro inuu booqdo muqdisho waa iyo iyo wax la mida waxyaabo la mida somalilan hadda ku soo codosay inuu wariyo booqday waxyaabo noocaasa waxa uu qabtay oo ka weyn bini aadanka iyo xayawaankaba intuu uu qabtay baynu ka dheragsannahay hadday noqoto rag labaatan sano xiraa oo luga beelay oo uu caawiyey hadday noqoto xayawaano ay gawaari jireen oo uu maaragtay riskuu ku sameeyey intuba waa wax muuqdo weeye waxqabadkiisu wax caan u ahaa mana istaahilo in loo xiro waxyaaba maaragtay fudfudud waxaan ka codsanaynaa maamulka somalilan iyo maxkamadaha iyo judisariga inay geeskiisa fiiriyaan sida ugu dhaqsaha badanna sii daayaan madaxweyne silaayona waxaan si gaara uga codsanayaa inuu ninkaa oo executive powerkiisa isticmaalo oo sii daayo ugu yaraan
aad iyo aad bu cabdimaalig u mahadsan yahay saylici mike aduu ka hor yaala assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu madasha lixdanka aada iyo aad ayaan u salaamayaa wariyaha daadihinaya barnaamijkana sidoo kale waa salaamaya dhammaan dadka memberska ee sigisty idankana waa idi salaamaya waxaan kolley aanu ku biirinaynaa oo aanu ka hadlaynaa wariyahaas cabdilmalik muuse coldoon in dowladda iyo shacabka reer somalilan ay runtii u istaagaan oo ay ka qayb qaada ka qayb qaataan insha allah so bas sii dayntiisa wariyahaasi kolley waxa uu ahaa wariye ku caan baxay ka qayb qaadashada arrimaha bini aadanimada u baahan dadka iyo dunyada intaba waxaanan rajeynaynaa anagoo ku biirinayna codka iyaga in owriyahaasi iyo xuquuqdiisii sida ugu dhaqsaa badan insha allahu tacaala dadka uu xiran yahay ama maamulka jamhuuriyadda somaliland ay ka howlgalaan insha allahu tacaala ay xoriyadiisii ugu soo celiyaan sida ugu dhaqsaha badan waana idin salaamayaa madasha sigistii ay suuragelisay in arrintan ay suuragal noqoto asalaamu calaykum wacalaykum salam waraxmatullahi wabarakatu aad baa mahadsan tahay galow waxaa madasha sigistii maamulayaasheeda wariyayaasheeda iyo memberskuba aada iyo aad u salaaman yihiin waa master galool waniyow waa sidaa u sheegteen cabdimalik muuse coldoon waa wariye caan ahaa oo independent ah cabdimalik muuse coldoon kama duwaneyn cabdila wariyaasha independentka ah ee sida cabdisalaan hereri iyo qaar kaloo badan wuxuu weliba intaa dheeraa cabdimalik in uu maaragtay nin caawiya dadka oo dadka baahan ama jiliclisan cid kastay noqotay iyo si kastay noqotaba u caawiyo oo maaragtay dadka tusa dhiirigelin buu mudnaa iyo maaragtay in in lagu sii dhiirigeliyo waxyaabihii uu qaban jiray ee in la xidhan ma mudnayn marka waxaan dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa somaliland aan ugu baaqayaa in ay cabdimalik muuse coldoon sidii loo soo dayn lahaa falowga qabtaan oo ay dawladda iyo xukuumadda iyo ciddii xidhay ee ka dambeysay xadhigiisa ay maaragtay ku qanciyaan in ninkaas uu wariye yahay soomaaliyeed oo dadka dadka dadka dhexeeya bini aadamku waa qaldamaa qaladaad waa jiraan boqol qalad iyo boqol qalad oo kale dee qaar sameeyey baa jooga oo maxaa la yidhaahdaa hal waxoo uu sameeyey cabdimaalig aan u dhigmin ama ay masaxaysaba wax mutadawacnimo hal mid oo uu sameeyey marka kusii dheeraan maayo dadweynaha soomaaliyeed waxaan leeyahay dhaleeceeya dawladda xukuumadda iyo ciddii xidhay somalilan maxaa la yidhaha cabdimalik muuse coldoon hana maaragtay loo gurmay si loo soo din lahaa waa salaamantiin nabaskugu asalaamu calaykum aad iyo aad baa u mahadsan tahay jabay oo ah oday taariikhyahana jabay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu madasha waa salaamaya gaar ahaan cagagaag asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar labaad waxaan ka qayb qaadanayaa arrintan aadka u qurux badan ee lagu muujinayo dareenka dadka shacabka soomaaliyeed ay u qabaan xaritaanka lagu sameeya cabdimalik muuse coldoon nin wariyeah oo haddana sheekha culimaa buu ahaa nin aanu hawada ka baranay noona soo gudbin jiray arrimaha bulshadoona taabanaya dad dhintay dad dhaawacya ilmo yaroo xabadi ku dhacdo hooyadii dhimatay annagoona qoon baan ka ilmayn jiray oo u mahadnaqi jiray haddana waxaan aada uga murugoonaynaa xaragiisa iyo xorriyadka qaadkiisa waxaan codsanayaa xukuumadda somaliland madaxweynuhu u horeeyo iyagoo eegaya ixtiraamayana qowlka iyo xorriyad qowlka inay ninkaas si naxariis le kusii daayaan xorriyadiisana siiyaan ilaahayna waxaan uga baryayaa sadaqadiisii iyo sidii uu dadka masaakiinta u caawin jiray in alla maalinta uu asna dhibaatada qabo u caawiyo oo uga soo daayo oo aan mar labaad hawada uga aragno annagoo ku faraxsan inuu ku soo noqdo saxaafadda waana u hambalyaynaynaa haliyey buu ahaa aada qaali u ah ilaahay baan u baryayaa inuu mar labaad ka soo daayo waa hagaag aad iyo aad ayaa umahadsan tahay adeer seefullah seefullah magu aduu ku furan yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa bahda lixdanka weriye ceegaag waxaan barnaamijkan la qaybsanayaa dadweynaha soomaaliyeed arrintan xadhigan cabdimaalig muuse coldoon haddii aanu nahay dadweynaha soomaaliyeeda ku nool qurbaha iyo dalka iyo dibaddiisa intaba waxaanu dareenka iyaga ku muujinaynaa weriyaha caanka ah ee soomaaliyeed ee xorriyadiisii lagaga qaaday isagoo shaqooyinkiisii caadiga ahaa gudanaya walow dee dembiyada sida dadka u galaan ay dhici karto inuusan wax dembiyaba lahayn anigu sidaan aaminsanahay haddana waxyaabaha ay ku qabsadeen nimankani ama ay sheegayaan de kolley way u sameynayaan sababo laakin waxay ahayd soomaalinimada uun maxaad u sheeganaysaa baad moodaa inay u eg tahay dadkuna intaa in ka badan oo kasii khatar badan bay gelayaan haddii la caburiyo oo dadka weriyayaasha iyo dadka wax garanaya iyo dadka dadka wax u qabanaya haddii wax lagu sameeyo waxaad ogaataan dadku inay magaranaysaa kacayaan idinkuu eegaya maslaxadiina maamul ahaaneed idinkuu eegaya sharafta ummadda soomaaliyeed cabdimalig inaad soo daysaan ba dantiina ku jirtaa ama wanaagiina ku jira ama maslaxadiisna ku jirtaa haddii aad tihiin somaliland aada iyo aad baan uga xunnahay ninkaas isagaa in la xidho waayo waxa uu qabtay ee waxtarka ah bay ummadda soomaaliyeed ka dhegsan tahay aada iyo aad waa idin salaameynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hagaagkaas waxa u ahaa sayfullah maigu dal wanaaji ayuu furan yahay dal wanaaji
asalaamu llahu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa idi salaamaya weriye ceegaag iyo dhammaan madashaba waxaan dee halkan kasoo gudbinaynaa oo u taaniyadeynaynaa oo dawladda ka codsanaynaa somaliland inay maaragtay weriyaha soo dayso ninkaas taariikhdiisa waa haynaa waa nin samafal ku caanbaxay oo dadka caawiya muxsiniintaana kamid ahaa waxaa loo qabsadana de hadda waa ka dharagsantihiin oo dee dadkii ugu horreeyaaba sheegay dee dadkuna waa la isku soconayaa oo safarada waa la tegayaa hargeysana waa la imaanaya xamarna waa la tegaya waa waddan soomaaliyeed meelo ka dhaadheerba waa la tegaa marka in intaa dee loo sameeyo oo cilad looga dhigo waxa weeyaan arrin fiican maaha marka dee dawladda somaliland ama maamulka somaliland waa ka codsanaynaa ninkaa inay ilgaara ku eegaan oo soo daayaan oo maaragtay waa second time waa markii labaad ay xidhaan oo arrimaha lagu xidho markii horena dee arrintii lagu xidhay waxay ahayd uun arrimo un la xidhiidha dawladaha dariska ah marka ninkaa un dee waxa weeyaan codsigaasuna inna laga aqbalo un baanu soo gudbinaynaa ninkaasina waa nin dee wixii ilaahay baray ku anfacay oo ducaa jirta allahuma cali allahuma allahuma callimnaa maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callimtanaa wazidnaa cilman yanfacunaa baa jirta marka wixii ilaahay dadka qof cilmi le oo aan cilmigiisa ka faa'idaysan oo si kale u adeegsadaa jira laakiinse ninkaasi wixii saxaafadda ilaahay baray meesha loogu talagalay uu kaga faa'idaystay intaasaan kusoo gabagabeynaya haatanna maigu waxa uu hor yaalaa golojoog mahadsanid ceegaag iyo asad maxsuudi oo soo abaabulay barnaamijkan aada u tiiraanyada badan runtiina aanu aada iyo aada u danaynayna inaanu macaawa maaragtay kusoo gudino dareenka iyaga waxaan la hadlayaa anigu waa lala hadlay maamulka somaliland waa lala wada hadlay dadkii iga horreeyey anigu waxaan la hadlayaa shacabka reer waqooyi baan la hadlayaa ama reer somaliland baan la hadlayaa haddii aad tihiin dad dhintay oo macnaha aan dareenkii shacabnimo iyo awooddii iyo dareenkii iyo karaamadii shacabnimo aan lahayn haddaad tihiin ninkaasi ha xidhnaado haddii aad tihiin dad damiir ku dambeeyo in kuwiina wan wanaagsan hortiina lagu dubtaa wax soconaya maaha uma xidhna dawlad uma xidhna maamul waa gaangis buu u xidhan yahay sidaa daraaddeed waxaanu annagu faraynaa shacabka reer somaliland in ay kacaan oo ay muujiyaan in ay waxay doonayaanna si ay helaan waxa ay diidayaanna ay diidi karaan ninkaasina uu ku xidhan yahay xaqdarro iyagu caawinayey iyagu si mutadawacnimo ugu shaqaynayey iyaga ayuu kuwooda walaalan kuwooda jiran xayawaanadooda baabuurta jiidho ay nooc oo dadkooda danyarta ah buu caawinayey marka haliyey iyaga dhexdooda laga qabtay weeye oo iyaga caawinayey shacabku haddii ay maanta u abaalgudi waayaan oo ay kici waayaan oo ka soo saari waayaan maanta waxaan u aragnaa inuu yahay shacabkaasi shacab dhintay korkoodana lagu samayn karo wax kasta oo la doono oo gef iyo khalada aad iyo aad baad mahadsanti dhegaystayaal weli meesha aad naga dhegaysanaysaan ama meesha aad nagala xiriiraysaan waa madasha lixdanka anagoo maanta ku falanqaynana xadhigga loo geystay ama ama anagoo maanta soo abaabulnay barnaamij gaar ah oo lagu falanqaynayo oo dadweynuhu kaga hadlayaan fi- fikirkooda waxay ka qabaan xadhigga loo geystay wariyaha caanka ee cabdimaalik muuse coldoon haatana waxaan u yeedhayaa geelle barakaatu waan salaamayaa madasha sigistiga iyo awalan waxaan u mahad celinayaa madasha sigistiga oo fursaddaana siisay iyo adigoo ah wariya cegaag salaan kadib aan cabdi cabdimaalik muuse coldoon waa ka xunnahay xadhiggiisa aad iyo aad baan uga xunnahay aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa Een, ma la hadlayo sidii saaxiibka iga horreeyey maamulka somaliland anigu waxaan la hadlayaa oo baaq u diraya ummadda soomaaliyeed ee joogdal iyo debad meel ay joogaanba inay dad damiirku ka dhintay yihiin inay dad ay ma garanayo dimaalig in loo wada kaco hadduu soomaaliya joogo iyo hadduu debadda joogo kii debadda joogana social media kaga qayb qaato facebook iyo wax walba kuwii soomaaliya joogaana ay u mudaharaadaan oo mudaharaad selmiya dhigaan oo ay xoog bay leeyihiin xooggooda ku soo saaraan oo ay abaalkiisi gudaan anigu maamulkaas somaliland iyo wadaaba wixii lagu sheegaba anigu uga dacwoon maayo waa kuwii waa markii labaad ay xidhaan laakiin shacabkaan la hadlayaa shacabka soomaaliyeed weliba shacabka gobolka togdheer oo shacab geesiyaal ahaa in loo kaco mudaharaad selmiya la dhigo shan furood iyo calacal lagu soo saaro ciddii haysataba cid kasta idinkaa shacabka ku xoog badan madasha sigistina waan u mahad celinayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag dabshid mike haatan waxa uu hor yaallaa dabshid waan salaamayaa dhammaan intii soo abaabishay shirkan iyo barnaamijkan aa wadaan ee aad ka mid ka tahay Eh, waxaynu ka hadlaynaa waa inaan soomaaliyeed Een, alxamdulilah haddaynuba intaa garannay inaynu maanta inaan kaa xiran aynu wax iska weydiino haddaynu nahay soomaali Een, horta haddii waxaan odhanayaa anigu bul- bulshaagii inoo kacaba haddii la doonayo in haanka la jiro oo xabsi ninku ooto dee waxaan u malaynayaa jawaabta waxaa iskale shicibka innagaa leh Een, aynaan dhegaysan ama aynaan horgelin kuwa dhibaatada ka shaqaynaya ee kuwa wanaagga ka shaqaynaya aynu dabagallo ee walaalaheena ninkan waxaa lagu yaqaanaa wax badan oo ummadda soomaaliyeed ay kasoo sheekeeyeen walaalihii iga horreeyeen wayna ku mahadsan yihiin walaal soomaalinimo iyo walaalnimo aanu ku barannay iyo wanaag iyo asxaanfal badan insha allahu bidnillaahi kariim waxaan u rajaynaynaa in ilaahay u fududeeyo hawshaani si degdega aanu u dirayno messajka ummadda aanu la hadlayno haddii deex degdega leeyihiin oo deedox iyo iimaan jiro inay u soo daayaan fadliga ilaahay iyo ummadda soomaaliyeed cabashadooda iyo tabashadooda Een, taa waxaa dheer waan ku daray anigu Een, colaad inay sii dhaaftaad ma moodaa arrinka halkay u dhigayaan maamulku waay leeyihiin bes laankii colaad dhashay hooyaday ahayd eena wada dhashay annagii colaad iyada laftigeeda ha lasoo xiro oo baa wararka la helayo ee lagu qorayo ma garanaysa meelaha kan waxaan odhanayaa warnimad yahay sidaa laysu dhaamo yaan ninkii wanaagsan balayna kan ugaarsan yaan qofkii wanaagsan balaynoo dabamarin aynu isku dayirno innagaa lafdhabara colaadna wuxuu ka tirsan yahay xubnaha ugu muhiimsan soomaali maanta marka waynu salaamayaa idinkiiyo barnaamijka qolada soo abaabushay qoladaa aanu u dirayno maqaalka ee aanu leenahay walaalaya la maqla fadli ilaahay nagu maqla haddaad ilaa ummad islaama aad tihiin oo aad gurgurshaagiiba aad rabtaan naga colaadisaan intaanu ka damqannay waa intaanu soo kicisay idinkana xumaan idinma qabno wanaaggaanu idinku naqaani iyo soomaalinimadii idinkaa kusii daayay fadliga ilaahay waana salaamayaa colaad ilaahay wuu kuu fudaynaya walaale waanu ku garab taagannahay warkujoog iyo daljoogba iyo daljoogba inta iyada wax garanaysaa ee soomaalidu weli kusii harsan tahay soomaalinimadu waxaad moodaa dadkan ina maamula inay ka tagtay soomaalinimada iyo arxankii islaamnimada iyo bilaadan waynu salaamaya dhammaantiin wariyayaasha een soo abaabulay barnaamijkan iyo inta walaalaha iga horreysay ka qayb qaadatay iyo inta ka qayb qaadan doonta assalaamu calaykum waa hagaag waa barnaamij gaara oo aanu kaga hadlano xadhigga lagu geystay magaalada hargeysa wariyaha caanka ah cabdimaalik muuse coldoon annagoo wax ka weydiinana barnaamijka gaarka ah dareenka shacabka iyo waxa ay ka qabaan shacabkaasi ku dhaqan dunida daataheeda siiba waqooyiga america haatanna mike waxa uu hor yaallaa generaal gardaro
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, madasha sigisti maamul iyo member marwooyin iyo mudanayaal iyo dadka soomaaliyeed ee ama haddana maqlay i maqlaya ama hadda ka bacdina dhegaysan doona waa idin salaamaya salaamullahi calayk Eh, eehow arrintaa eh, weriye coldoon eh, waa arrin qof kasta oo soomaaliya taabatay laakiin eh, annaga xogta aanu helayno ninkaasi wuxuu xiran yahay sirdoonka dowladda etoobiya xaqiiqadu saas weeye dulligii aan iska qaadnay dadka naga soomaaliyeed intii ka hadhana hadda aan rabnay inaan suurino oo etoobiya iyo dowladaha deriska iyo danta dadka dullinimada nala raba dadka iyo dalka soomaaliyeed baa horta ninkaas uu xiran yahay mana sii dayn karaan way xiri karaan laakiin i don't think inay sii dayn karaan dadka halkaa joogana haddee waa dad shacaba kii hadlana madaxaa la qaadaya marka waxaan leeyahay inteenna xorta ah ee soomaaliyeed hadda waxaana loo sheegayaa gabre markuu soomaaliya ka cararay inuu hargeysa joogo ee awal kuwa horaa joogay marka horta dadka shacabkaa ee halkaa ku dhaqan ayaga laftirkooda xoreyn u baahan waxaa weeye dulligii aan iska rognay baa haysta waxaan marka usoo jeedinaya dadka soomaalida xorta ah inta aqoon-yahanka wariyayaasha shacabka kale in aanu sarefaaradaha iyo wadamada maamulkaas taageera ama dadkaas dadka soomaaliyeed saa u dulaynaya taageera in aan la xiriirno annagaa xor ahe annagu arrintaa aan u istaagno laakiin dadka aan waxba lagu eedin waxyaalaha la yaab kale maalin dhaweyd waxaa la ii sheegayaa oo doraad iyo shala doraad iyo tii ka horreysa waxay tahay maaqaan waan xaqiijin doonaa in la yidhi oo niman wasiiraa iyo niman xildhibaana ay soo jeediyeen inaan dharka baluugga ah wasiirada midabka baluuggaa leh aan lagu xiran karin waddanka somaliland hadda calankii maaha kii soomaaliya maaha mare buluuga oo dhan ba gabar baa marka waxay weydiisay diric qabta noocaasa war cirka iyo badda see la yeelhayaa way horta dadka aad ka sheekaynaysaan waa dadka xaaladaa maraya waa u ducaynaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa ummaddaa dulliga ku habsaday in ilaahay ka qaado asagaa ka qaadi karee dadkeenna soomaaliyeed oo isxoreynana arrintaa inaan u istaagno aad iyo aadna waa idin salaamaya jenaraal gardaro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay sii jebiya waa sii jebiya waa hagaag waxaa hadda u yeedhayaa darwiish
asalaamu ullaahi calaykum waraxmat illaahi wabarakaatu waan salaamayaa madasha lixdanka waxaan u mahadnaqayaa ilaahay subxaana watacaala naga dhiga dad islaama oo jir iskugu yaallo oo iska damqanaya caawa tiraanyadan aynu kala la tiraanyoonayno daaciga ummadda soomaaliyeed anigu daaci baan u aqaanaa weriye waygala mug weyn yahay suxufi waygala taalanti badan yahay inta uu dacwo ummadda gaadhsiiyey ama duco qof ushe u sheexay ama tawxiidka u saxay timaheenna way ka badan tahay daaciga ummadda soomaaliyeed maanta waa xidhan yahay ha xidhnaadee muxuu ku xidhan yahay hadduu addi sababo tegi lahaa lama xidheen hadduu muqdisho tegeyna waa la xidhay waxaan la hadlayaa shacabka ummadda soomaaliyeed siyaasiyiintii waxay no waxay go-aan ku gaadheen qofkii gumayste wadwadana in la taageero la buunbuuniyo magac loo bixiyo qofkii daacin noqdo ummadda soomaaliyeed ilaaliyana la dhibo shacabka soomaaliyeed meeluu joogoba arrintaa ha ka qayb galeen baan leh gaar ahaan waxaan la hadlayaa shacabka somalilan waxaan xusuusinayaa buubaa iyo axmed ismaaciil samater xamar bay joogeen xilalka ugu waaweyn bay qabteen ama dooneen markay soo noqdeenna waxaa loo dhigay reer kaabid wariye al ustaad aldaaci cabdimaalig muuse cowdoon oo la dabaaldegay farxaddii soomaaliyeed baa la xidhay bilaahi caleykum maxay shacab oo ina tusayaa shacabka reer waqooyi abwaanadii baa xidhan fanaaniintii baa xidhan haldoorkii baa la ugaarsanaya shacabka si gaara waxaan u leeyahay nin asaagii loo xiro soo qoyso midhmidh baa laydin ugaarhsanayaa waxaan leeyahay arrintaa aanu ka aragno saanu uga tiirayo mid la mid ah qolyaha la dhibaataynayo waxaan leeyahay ku samra rag baa la dhibaa kacdoo shacan baa la caburiya waad guulaysanaysaan xukuumadda waxaan leeyahay waxaad ka caban jirteen caburin madaxweyne siinaanyow waxaad ka caban jirtay caburin shacabka waxaad ku kicisay waa la caburiyey tii baad samaynaysaa ma istaahil baa ma cadaaladi baa waxaanu leenahay haddaad runtaas shacabka u sheegtay inaad caburin ka cabanaysay ha caburin baanu leenahay haddii kale massagekaagii waxba kaban jiraan baanu leenahay cod gaaban iyo cod dheer waxaanu ku leenahay ha la sii daayo daacigii ummadda soomaaliyeed cabdimaalig muuse coldoon ha la sii daayo waxaanu leenahay arrintaasi waxay ugu jirtaa qof walba oo soomaaliyadan xukuumadda waxaanu leenahay watilkal ayaa ununa ulaha beenanaasi beenaha yidhi tiimba teran baad haynaysaan taariikhda meel ka gelisaan war maanta haddaad ninka iyo baaqaa naga aqbashaan meel baa ka gelisaan haddii kalena in diiwaanka qalad kuugu dhaco adiga oo diidan baanu leenahay diiwaankaa qalad idinku dhacayaa tuduc iyo tiix iyo tiraab bay idinku soo arooraysaa abwaankay sagalayr baa xidhan oo ku xidhan gabaygii galiliyooday ku xidhan nin walba waxgaradii waa la ugaarsanayaa waxaan leeyahay anaan halka ku dheeraanayn xukuumadda madaxweyne siinaanyo ha sii dayso wariyaha wax- cabdimaalig muuse coldoon si dhaksaa waxaanu ka hadlaynaa adduunka dacaladiisa waxaana mideeyey dareenkaa soomaalineed iyo ka islaamnimo awalana ilaahay baanu u baryaynaa inuu quluubtooda naxariis u geliyo dadka ca- acdaada xidhay iyana waxaanu ka codsanaynaa inay si toosa usii daayaan madasha waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu weli halkaad naga dhegaysanaysaan waa madasha lixdanka oo caawa idiin haysa ama caawa lagu qaadaa dhigayo barnaamij gaara oo lagu talagalay weriyaha caanka ah ee soomaaliyeed weriye cabdimaalig muuse aldoon haatanna mayga waxa uu hoos yaalaa diiran waa ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Waalaykum salaam.
qolka sigistii oo dhan waa salaamaya weriyaha waa salaamaya Een, barnaamijkan quruxda badan oo la yidhaha dareen shacab oo qof walbaaba dareenkiisa uu ku cabirayo dhibaatada holdoon dhibaatadiisa uu ku cabirayo aniguna waxaan jeclahay dareenkayga inaan ka dhiibto dareenkayga oo ah horta qofku markuu qof muslima yahay oo islaantinimadiisu dhab tahay waa la dhibaa meelaha hidaayinka ahaa dhibta loo geysanaya dheef ha ugu bedelo horta ducadaas hawadaan u marinayaa Een, waxaan leeyahay marka oo soomaali oo dhan u diraya ninkaasi nin muslim khaalisa oo bini aadanka wax nool dad iyo duunyo ka dankada oo aanan aqoon u lahayn laakiin miinyaha islaamnimadiisa bini aadanka si ugu gargaarayo ilaahay wuxuu faray si ugu tilaabsanayo macnaha in lagu dhibaateeyo aad baan uga xunnahay anoo codka shacabka soomaaliyeed ku hadlaya ama qo codka dalkoolka sigista ku hadlaya ama kayga ku hadlaya dareen ahaan waxaan leeyahay marka qofkii dhibaateeyey hadalkeena ku dankanmaya laakiin shacabka soomaaliyeed halkaan u dirayaa waxa weeye gargaaru ahaayee gargaarahaas aan u istaagna maanta oo dhibtiisa aan ka qayb qaadano qaylo dheer u mudaharaadno u banaanbaxno dareenkeenna u muujino dareen shacab baxaawo halkaa ka socda aynu ballaarinaan leh ninkaa in la sii daayo wax lagu haysto waa qof soomaaliyeed soomaali ku abtirsanay abtirisku ku abtirsanayo waa garashada qoyska qoyskoodu inuu ku garto laakiin waa nin soomaaliyeed in soomaali la kala qoqobo la dhibaateeyo halkaa maxaa u tagtay qof lagu dhibaateeyo aad baan ugu cambaaraynaya somaliland isaga keliya ma xira saddex abwaan iyo asaga baa xiran waxaan leeyahay dadka dhibaatada ha laga daayo dadka dhibaatada ka daaya dhibaato ha abuurinina intaasaan baaq ahaan ugu dirayaa shacabkana waxaan leeyahay ha loo istaago ninkaas oo dareen ahaan ha loo muujiyaan leh waana ku salaamaya
waa kaasi waxa aa diirane oo inaga soo hadlayey gobolka washington seattle haddana waxa u yeeraya mardadi oo isagu inagala soo hadli doona gobolka california los angeles waa aad iyo aad aan kuu salaamayaa waana soo dhawaynayaa eh, qaabka aad u daadihinaysid waraadhe igu celi muudka igu celi muudka igu celi iyo een, markaan uh, waan ka xumahay waryaha la xiray iyo waxa lagu xiray laakiin fiiri wax walboo la sameeyo waxbay ku tusaayaan oo laga bartaa Een, asaga magac bay u siyaayidinaysaa adduunka waxa lagu dadaalo qofka waa inuu magac helaa markaan asaga waxbuu u dadaalhayay howl buu waday samafal buu ahaa fundraising buu samaynaya anigu ma aqaan ninka shaksiyadiisa midyahaasaan ka arkayay iyo waxyaabaha uu samaynayay wax wanaagsan oo aan la dhacsanahay bay ahaayeen dad soomaaliyeed ayuu u samafalahayay oo dad abaaraha isagoo baawur wata meel abaaraha joogaan arkayay dameerkii dhibta badan ku dhacday ninkii soo gudbiyey naxa naxariis darradii magaalada dhexdeeda ka tiin markaan waxa yaab leh firi maamkan hadeer meesha ayaa picture uu ka bixinayaa in caburin dhibaato ah ee meesha ka jirto ee shacabka waxa ay rabaan aysan samayn karin waa hab dictatoriyad ah oo maxaa la yidhahdaa nidaamyadii ka jiray eastern europe camal ah dadku inay xiran yihiin kuwa kaleoo bannaanka joogay xitaa ayagaa xiranba waxaad ku garanaysaa nin weriye ahaay oo xamar ka tegey baa maalin isagoo meesha markii lagu xiray la waraysanayaan maqlaaya oo yidhi nin baa i dharbaaxay i xiray oo xorriyaddaydii qaaday kadibna wuxuu yidhi maxaa dhahay adeerkay baa caysay markan wuxuu maamulba maaha meesha wax ka jiro dadkii soomaaliyeed masaakiin baa meesha niman jabhada ku qabsatay oo baabi'inhayo i hope in ay xoroobaan dadka soomaaliyeed ayagoo xoray dhasheen ayagoo xora waa inay joogaan meel kastoo ka mid ah waddanka soomaaliya waa inay xornimo ku noolaadaan markan laakiin xornimo haddaad ku noolaan weyso hata geeridaa dhacanta soo maha shaksi soomaaliya anagu raalli kama nihin xorriyadiisa la qaado waxa uu sheegayo afkiisa la fafiiriyo oo aynu ka maqala marka ama waad raaci macnaha haddaadan amaanin hadaad maski xarig
nimayga iga dhexbax ninkaaga noo iska hadlaayo waxa weeye qofku in waxa uu rabo uu ku qoolo war ilaahay subxaana watacaala dadka abuuray ba laba mala garbooda saaray oo yidhi xor baa tahay waxaa rabtid ku hadal intaa kuwana waa xun yihiin kuwana waa san yihiin kadib wixii dembiga shooc ayaan ku qaadaya waayo hadduu qofkan dembiile yahay maxkamad loo keeni waayo loo tusi waayey dadka waxa dembiga uu ku galay waxa aniga aan jeclahay jeclow dad laguma xiri karo marka anaga xoogaa waxaan uhayaa kulley isaga magac baa uga siyaadahaya sharaf siyaad nin xaqu dirir uu ahaabaa ka soo baxayso maamulkana fashta yahay waxa meesha ka jiri maamulna xitaa aan la dhihi karin maa soo baxayso maxaa yeelay nin ma saddex maa waxa ay xirahayaan waad goosaynaa dadkan meel ku xidhanaynaa bay ahayd haddana soo baxaysaaba ninkaan aad baan uga xunahay dhibta ku dhacay laakiin waxaan sheegayaa qof baan ka yimid waa arki jiray haldoorka oo la baabi'iyo oo la qaqabsado waa waxa koofur rogay weeye inta injineer inta macalin inta sheekh oo u dhima waxa kale markay nagu soo lanayeen qaabkan ay u bilowdeen somaliland waxaan uga digayaa war wixii koonfur ka dhacay inaysan idinku dhicin toog afkiina fura waxaad rabtaan sheega cidii rabtaa idin xukunto waxa aad doorateen iyo waxaad rabtaan ha laydinku xukumo dulmina adiga saddex baa ilaahay kuu baneeyey in aad dulmi haddaad aragtid afkaaga ku joojisid gacantaada ku joojisid haddii aad joogtaan meedii ugu xumayd baad joogtaan baan u malaynayaa inaan niyadda ka nacdaan guryihiin idinka ku dhex jiro haddeer ka horna gabay baan ka maqlaya aan ooyay albaabada ii xira meeshaasaa laga qaadaa lalaha please noqda dad soomaaliyeed oo xor ah isu hiilin kara waxa ay rabaanna ka dhawaajin kara aad baa umahadsantihiin haatana waxaa maayga aan siiyey aar galbeed aad baan ku salaamaya madasha lixdanka waan salaamaya gaar ahaan waxa weeye ninka barnaamijka daadihinaya weriyaha iyaga caanka master ceegaag magacaygu waxa weeye waa master ar galbeed waxaan ka soo hadlayaa magaalada washington d c run ahaantii dadku de waa ka hadleen oo dareenkooday ka muujiyeen waanu garawsanay ma garanaysaa cabdimaalik coldoon cabdimaalik muuse coldoon run ahaantii dee suuriya ama ma garanaysa israa'iilna laguma xidhin dalkiisii baa lagu xidhay wananu garowsanay haddaan nahay shacabka ee reer somaliland ee qurbaha jooga cabdimaalig inuu ma garanaysaa qaranka ma garanaysaa gaf ka galay dembigiisiina de kolley waxa weeye in loogu abaalgudo waxyaabo badan oo sharaf lahaa oo dee uu sameeyey oo ay sabanfalku ka mid ahayd tallaabo adag oo dee dabar oo ma garanaysaa in laga qaado laakiin xarigga de hadda in la soo daayo oo ba loo eego ma garanaysaa kolley ummadda soomaaliyeed ee de maantaba waxa weeye kolley fariinta ma garanaysaa in loo dabciyo oo samafalkiisii iyo ma garanaysaa hawlihii uu de kolley burcaw ka qaban jiray waxyaabo badan loo eego qaladkaana waa garowsannahay xukuumadda iyadana de kolley meeshii nabadi ka jirtay dee dawladii ka jirto kolley somaliland dee shan iyo labaatankaa sanaba dee soomaalida iyadaa ugu mudnaydoo dee meel waxaa jirta waxa weeye koonfur soomaaliya maanta aan cidbal waxa weye dee qof la weydiina ma garanaysaa intaasoo suxufi oo soomaaliyeed dee lagu cunay oo ma garanaysaa ama qarax ama ma garanaysaa afka loo soo duubtay laakiin anagu xukuumad ahaan waxa weye xukuumadda way si fiican dee qaranka iyo ma garanaysaa nidaamkiisa iyo dastuurka inay eegto qaladaadka inay wixii qal waxa weye laakiin haddana dee bal saxaafadda oo kale dadka intooda badan kolley cabdimaalik dee si waanu ogsoonahay inuu gaf galay gaf qaran inuu galay laakiin bal waxa weeye bal xeerka loo dabciyo oo dareenka ummadda soomaaliyeed iyo bal ha la eego annana kolley ka shacab ahaan shacabka qurbaha ku nool ee reer somaliland waxaanu leenahay kolley intaas ugu filan cabdimaalige bal hadda la sii daayo de kolley xukuumadda intaasaanu gaadhsiinayna madaxweyneha iyaga sharafta leh aada iyo aadna waan u salaamaya madasha sigistigooda xasuusatay coldoon waana soo celiyey ninka la idhaahdo waxa weye cegaaga waana talaabo tahay sidaad igu aad baa umahadsan tahay aad baa umahadsan tahay argalbeed weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii aynu kaga hadlanay xadhigga loo geystay wariyaha caanka ah ee soomaaliyeed cabdimalig muuse coldoon haatanna waxa aan maaga uu hor yaalaa gamaan asalaamu calaykum waa idin salaamayaa dhammaan madasha sigistiga maamulka iyo weriyaha caanka ah ee noo qaadaa dhigaya ee sida habsamida leh u wada haddii aan xoogaa ku darsado horta aad baan u cambaaraynayaa aar galbeed oo u gefay muwaadinka waddaniga ah halyeyga ah samafalaha ah suxufiga ah ee ka mida dadka ummadda soomaaliyeed ku yar ee midnimadeeda iyo wanaaggeeda ka shaqeeya haddii aynaan ka guban dhibta loo geystay oo aynaan la dareemin taas waxa weeye waa mid magaceenna aada hoos ugu dhigaysa maamulka somalilan waxay ka sheeganayeen dawladdii kacaanka ahayd wayna dhibaataysay abwaanadayadii bay xidhay ganacsatadayadii bay xidhay maanta waxa ay ku tumanayaan waa abwaanadii waa suxufiyiintii waa dadkii indheergaradka ahaa ee ummadda waxaanu leenahay war ka jooga tani waa bilowgii dhammaadkiinna haddaydan ka joogin oo shacabka aydan dhibaatada ka dayn hadda meeshii ay martay baad maraysaan cid kasta oo dulmi samaysa meel ay martaa jirta irriday ka baxdo irridaasunbaad ka baxaysaan halkaasaana laydinku qorayaa waxaanu mar labaad idinka codsanaynaa oo cod dheer idinku leenahay soo daaya muwaadinka soomaaliyeed soo daaya oo xorriyadiisii iyo sharaftiisii u soo celiya sida ugu dhaqsaha badan asalaamu calaykum waa idin salaamaya wacalaykum assalaam mike waxa hor yaalla ciyaartooy horta waa ku salaamayaa nolosha sigistana waa salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdirasaaq ali caaseeye waxaan kasoo hadlayaa magaalada boston massachusetts ee waddanka maraykanka runtii aadna waxaan ugu mahad celinayaa ikhyaartii kasoo shaqaysay runtii barnaamijkan quruxda badan ee qiimaha badan lagu soo jeedinayo maamulka somaliland say usii deyn lahaayeen dadka dhibanayaasha xidhan ee ugu horeeya wariyaha caanka ah coldoon iyo waxaynu oganahay coldoon keliya ma xidhin waxaa xidhan dad fara badan oo daqadaa degan waxaasan xusuus intaasaan xusuusinaya waayo dee coddoon bay ka hadlayaan laakiin ummadaada u fara badan oo da'yara oo maxaanku idhahay abwaane ah oo fanaane ah oo shacab soomaaliyeeda oo dad guryahoodii joogaya oo dad iskuuladii lagala baxaya cid walba meeshaa way ku xidhan tahay marka inaad eh, usoo wada jeedisaan eh, codsiga kulligoodba labadaasoo dhan waa dhibanayaal ayaan inta iga dambaysa insha allah ka codsanayaa aniguna eh, waxa weye codsigeyga waxaan odhanayaa maamulka somaliland eh, ibraahim iyo hargeysa inay sii daayaan si deg deg ah dadkaas soomaaliyeed xidhxidhan ee loo gefay ee xuquuqdoodii lagu gud eh, eh, lagu xadgudbay ee aynan garanayn wax alaale waxay geysteen maanta ee kulligood u cajiban yihiin jilasha ay ugu jiraan Eh, ummad soomaaliyeed baa taageerteen isbeddelkaa taageerteen dhibaatada iyo halaaggaa loogu geystay Eh, haddan aan aanu wararkana soo gaaraya aanu ka war hayno in la doonayo shirdoonka iyo shir- eh, eh, etoobiya in loo dhiibo Eh, xidhitaankan iyo dhibkoodan ay ka dhimaysay waddanka etoobiya marka eh, ayaan leenahay war ha loo sii daayo xuquuqdooda dadkaa ha la sii daayo wadda ha laga qaado wax dhibaataa ay sameeyeen oo maanta ay jeelasha iyo dhibaatadaa ku muteen ma jiraan waddanka etoobiya hadday eh, ammaani lahaayeen qof lagama xidheen lacag baaba lagu siin lahaa marka eh, waxaanu ka codsanaynaa maamulka labada gobol ee halkaas soomaalida muddo ku hor joogay daayarta ah ee hadda ay dareeneen dhibaatada iyo halaagga iyo dhibka loo geysanayo eh, waxaanu leenahay hala sii daayo waa codsi aanu ka codsanaynaa ummadda halkaa joogta salaadiinta ummadda muslimka soomaalinimada jecel maamulkaas kolley waxma sii dayn karee bal inuu ka codsado dowladda etoobiya inay sii dayso waayo waxaan la ognahay awoodiisa iyo waxqabadkiisa inta uu leeyahay Eh, markii horeba etoobiya xidhi xidhay ninkan iyo dadka kaleba haddana iyaga unbaa xiratay aad iyo aad baan madasha sharafta badan ee soomaaliyeed eh, runtii eh, ka shaqaysa wax kastoo ummadda soomaaliyeed wanaag u ah ee madasha shigirti madaxweynahooda iyo maamulayaasheeda inta joogtay inta maqanba waa u mahad celin layaa ilaahay baa mahadka kale adiguna wariyaha dhalinta yar injineerka agaag aad iyo aad baan kugu mahad celinaya waxaan rajeynayaa codka soomaaliyeed ee madashan iyo soomaalida kale adduunku ku eh, eh, joogtaba inuu gaadho codkeedu ummadda soomaaliyeed ee dhiban ee lagu dhibayo gobollada waqooyi especially labada gobol Eh, aad iyo aad baan kuu salaamayaa salaam sare aad aad baa umahadsan tahay weli waxaynu ka hadlanaa ama aynu qaadaa dhiganaa barnaamij gaara oo loogu talagalay in fikradaha shacabka soomaaliyeed ay ku dhaqan dunida daafaheeda ay kaga hadlaan xadhigga loo geystay wariye cabdimaalik muuse coldoon haatanna waxa uu maaga hor yaalaa faysal cali waraabe ina adeer waxaan dhahaynaa xukuumadda ninkaas waanad ku haysaan hogga aad iyo aad socodkiisi waa batay anu waxaan u hambalyeynayaa jamhuuriyadda oo ninkaa xidhay aad iyo aad sharci darrada ula soo gelgelayo sii socdo soo socdo marka ninkaas inaan ruuxi nagu yaabana xaggayga waa argagaxiso marka in meeshaa lagu hayo ayaan soo dhaweynaya maqlasaa agaago aad iyo aad haatan waxaan u leexana dhinaca gabdhaha ayaan u leexan doonaa insha allah haatan waxaa mayga aan siinayaa oo hor yaala maygaasi ismahaan asalaamu calaykum madasha lixdanka iyo dadka joogow aad baan idiin salaamayaa salaan ka bacdi may maqlay horta ma may maqlaysaan si fiican baa ismahaan lagu maqlaa magacaagii meeshaad joogto ku soco
haa ismahaan baa la yidhaahdaa waxaan joogaa magaalada tuwani city manapolis waana soota manapolis waxaan ka xumahay ninka eh, cabdimaalik coldoon dhibaato eh, xariga ku dhacay aad baan u cambaaraynayaa wixii xiray nin dadka masaakiinta u gargaaro ahaa nimaan cid lahayn ummadda soomaaliyeed isugu mid tahay buu ahaa waxaan leenahay gacantaas ka xaq daran oo oo xidhayna way helaysaa jasaa'idgeeda isagana ilaahay ka soo furfuro marka waxaan leenahay waa u ducaynaynaa ilaahay ka soo furfuro ilaahay ka soo furfuro nabadgelyo aad baan idiin salaamaya waa hagaag aad ayaa u mahadsanta isbahanay in the blue ba haddana mike uu hor yaallaa in the blue walaal horta magacayga waxaa la yidhaha maryan gawle aad iyo aad baan kuu salaamayaa ceegaagow een, fursadda aada siisay ee aad iyo aadka u qaaliga ah waad ku mahadsantay een, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu een, haddaan barnaamijka usoo guda noqdo een, barnaamijkan wariyo lagu xidhay coldoon anigu waxaan ahay horta gabadh reer somaliland aan ahay een, ben- xalitaankan la xidhay een, coldoon waxa weeyaan walaalo xagna waa qalad xagna waa sax xag waa weriye laakiinse weriyenimadii wuu dhaafay wuxuu galay inuu musharax u kaambeyn gareeyo marka xamar waa la tagaa waa wadan soomaaliyeed weriyayaal hore way tegeen haddaan kuusoo qabto weriyayaashii hore tegay weriyayaal honkable ka shaqaynayay ayaa xamar tegay kana soo noqday barnaamijyo kasoo duubay quruxda iyo wanaagga kasoo duubay ee- ee xamar leedahay soona noqday laakiinse isagu microfonkii intuu dhulka dhigtay ayuu qaab siyaasi galay saasay tahay ee, madaxda jamhuuriyadda somaliland waxaa ugu baaqayaa inay xagga naxariista u fiiriyaan oo maaragtay dadkii masaakiinta ahaa ee caawi caawinayu dadka usoo be isagu de umuu shaqaynayna dadku usoo beryayey dadku dadka u beryayey in loo sii daayo ayaan jamhuuriyadda somaliland ka codsanayaa anigoo ah gaba reer somaliland maraykankana kasoo hadlaysa waxaan ka codsanayaa jamhuuriyadda somaliland dadkii masaakiinta ahaa dadkii bukay dadkii tabarta yaraa ee uu dadka usoo beryi jiray ee wax loogu soo hagaajin jiray ee maanta iyo soo geliyey miidhiyahee yidhi ee intuu xidhnaaba cunto maanu cunin inuu dadkii usoo barbariyo oo loo soo daayo laakiinse aanu u noqon dembigu hadda jamhuuriyadda somaliland ka galay ee uu saxaafadii dhaafay uu uu siyaasad galay taas in laga la xisaabtamo laakiinse si naxariis leh in loogu soo daayo shacabka gaajaysan iyo hooyooyinka iyo ilmaha dhiban ee u fiiriyaan naxariista ay u soo daayaan walaal cegaagu adiguna aada baad u salaaman tahay
waa hagaaga waad mu- adaa mudan maago haatan wuxuu hor yaalaa nimco magacayga waxa weeyaan idil waxaan joogaa state washington siyaaro aan kasoo hadlayaa niyow eh, wiilkaas ca- eh, la xiro weriyaha ah horta aad baan oga xumahay Eh, wallah waan ka naxay Eh, i hope dowladda somaliland waxaan ka baryaynaa inay wiilkaas soo daaya sida ugu dhaqsaha badan sababtoo ah weriye xad ma leh iyo dhakhaatiirta waa isku mid iyo fanaaniinta marka soomaali waa soomaali meel mala kala jiro waa wiil iyo abtigii marka dowladda somaliland waxaan ka baryayaa anigoo kasoo jeedo em, weli xidid iyo xigaalo la wada yahay ee maraykan kasoo hadlayo sida ugu dhaqsaha badan inay soo daayana ilaahay oga baryaynaa weli markii lasoo daayo fariin baan farayaa oo kasoo baxo xabsiga anigoo ah magacaan kuu sheegay calaa forjo gabadhna waan siinaynaa maraykanna waan keenaynaa visa aan u diraynaa ma garatay marka waan ku salaamayaa maasha allah haatanna maaga waxaynu hordhiganaa mideeye niyo waad islaamaya marka ugu horeysa niyo anigu waan cambaaraynayaa xadhigga ninkan la xidhay waxa weeyaan waa xaqdarro lamana xidhi karo ee ninkaas wax khaladuu sameeyey haba yaraatee ma jirto waa soomaali soomaali u tegey ee xor buu yahay waa weriye weriyaashu waa xor waxay doonaan bay sheegaan run iyo been waxay doonaan bay sheegaan cidina ma daba gasho cidina lama xidho waad ogtaa halkan n n wax kastaa laga sheegaa xitaa madaxweynaha lacaaya naagtiisaa lacaaya dacaadiya daayara lagu sheegaa yacni waxa weye weriyuhu waa xor meeshu doonuu tegi karaa weriyaha iyo ninka fanaankii waa xor meeshay doonaan bay tagaan meesha doonaan bay ka heesaan waxay doonaan bay ka hadlaan cidima xidhi karto marka waxa weeye horta xadhigaas waa xaqdarro in haba yaraatee waa xaqdarro ninkaana waa in si degdega loo sii deeda haddii kale de awalba niyo meesha waxba kumaanu hayn nabad yaru baan ku haynay de waa lagu kala tegaya wallahi dagaal baa dhacaya waan ka dagaalamay maxaa si aad bere loola dagaalamay soo maha dadkii baa caburiyey xorriyaddii dadku inay hadlaan bay diideen soo saamay ahayn dee niyo meeshana waxa weeyaan waan la dagaalamayna nimankan waxa weeyaan meesha ku haysta nin baanu berayn yidhi warba nooga warro waddankii waddankii kiima wuxuu yidhi daayeerba daayeerku ka dambeeyey kasii dabcaasiyey daamirsa waxa weeyaan nin weliba ninku kasii dambeeyey ayuu ka xun yahay haddii lalahaa si aad baraha xun kuwii ka dambeeyey o dhan baa xun buu yidhi yacni waxaanu maanta aragnay odaygan maanta meesha haysta inuu xitaa siyaad barre ka xun yahay siyaad barre muxuu kula dagaalamayey inuu wixii siyaad barre wax ka xun uu sameeyey meesha xorriyad baa loo dagaalamayey maantana xorriyaddii baa meesha ka baxday etoobiya iyo annaga maxa annaga etoobiya iyo annaga col baanu nahay annagu etoobiya waxba nagama dhexeeyaan annagu soomaali baanu nahay waxa weeyaan qofku meeshu doonuu tegi karaa wuxuu doonuu odhan karaa dadku waa xor xor xornimaa loo dagaalamayey maantana xornimadii loo dagaalamayey ayaaba hog ku dhacday siyaad barre ilaahay ha u naxariiso nin fiican baabu ahaaba laakiin waxa weeye kuwan maanta meesha jooga waxa weeye waaba cadowba oo xabashadaba iyagaa ka xun waxa weeyaan ninkaa haba yaraatee waa in lasoo daayo haddii lasoo dayn waayo wallahi waa lagu kala tegaya anigu dee ma garanayo nimankan kale kule somalilan baanu ka nime le ninka hala xidho dembi dembigu gale muxuu yahay dembi ma gelin wuu saxsanaa haba yaraatee wax dembina ma gelin laakiin nimankaa waxaan u sheegayaa wallaahi waxa weeyaan dad badan baa etoobiya u guuraya ilaahay banankii waddanka dadkii lahaa baa horaya soomaaliya baa horeysa waddankani waa soomaaliya ninkaa cudoonna waxa uu ninkiisi buu joogaa wuu usoo dagaalamay tolkiina waa joogaa waa lagu kala tegaya meesha wallahi waxa weeyaan nin baa waxaan ka maqlayay yidhi ninkanu wuxuu dadkiisa uga tegayaa odayganu waxbuu uga tegayaa wallahi wuxuu uga tegayaa waddan kala yaacay iyo burbur buu uga tegaya hadduu sidaa waddanka ku hayo waxa weeyaan ninkaa waa in si degdega loo sii daayo etoobiya ayaan halkaa ka caddaynaya etoobiya col baan nahay heshiis ma nihin lama arag meel ay soomaaliya iyo etoobiya official ay ku heshiiyeen waxa weeyaan waa cadowga quraan leyna waa etoobiya anigu etoobiya shaqadayda maaha waddanka la gadanayo dadka la xidxidhayo dadka la caburinayo waxaa ma ogolin soomaaliya waa soomaaliya meel lama gadi karo cidna lama xidhi karo cidna lama caburin karo deg degna ninkaa loo sii daayo anigu saasaan qabaa waana mahad waa hagaag haatanna maygu waxa uu hor yaalaa jaabir asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mudane jaabir ka soo hadlaayo omaha nafaaska fursadan qaaliga ah oo loo baahnaa in la qabto guryaha soo qabanqaabiyey iyo inta ka hadlashaba waan maaragta aad baan u salaamayaa iyo inta dhegaysan doonta anoo ku hadlaya magaca dhallinyarada soomaaliyeed jiilka saddexaad anoo ku hadlaya magaca qurbo joogta anoo ku hadlaya haddii ilaah kuu roo yahay magaca nolosha sigistiga intaasba waxaan leeyahay waa wax aada iyo aada looga naxo waxaanu ka codsanaynaa in la soo daayo weriye muuse caldoon waxaa maantay social mediaha anugu aad baanu u fiirfiiriyaa isticmaalaa waan kala socon jiray wuxuu qabanayo shaqo aada iyo aada muhiim u ah ayuu maaragtay shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan u hayay wuxuu ahaa ninka ku soo caanbaxay dhibanayaasha waxaan caawa fiirsanay oo aada uga naxay waxay ahayd dadkii uu ahaan jiray oo xanuunka dhibarka qabay oo guryo u dhisay hooyooyinkii maaragtay waayeelka ahaa oo wax mahaysatada ahaa oo social mediaha ka hadlaya oo dhahayo war hanaloo soo daayo dhowr beri waxba maana cunin wallahi aada baan uga naxay waxaan leeyahay xukuumadda somaliland somaliland waxay ka cabanaysay soomaaliya inay maaragtay cadaadin iyo barashar badan ay saareen waxaan leeyahay xukuumadda war waxaad shalay ka cabanayseen idinku shacabka ha u geysanina weriyaha sii daaya haddaanan qaldanayn weriyaha wuxuu ku jiraa dadka aan xuduudda lahayn oo meel walba geli kara waa ninka ku hadla codka shacabka isagu intaasoo dhan ba waxbuu uu dheeraystay oo waxuu dheeraystay inuu ummadda u gargaaro waa ninka keliya iskor taagaya qofka waalan ee soomaalidu qofka xanuunka dhibirka qaba way ka cararaan oo waxay yidhaahdaan waa waala yahay isagu waa u tagaa waa daweeyaa guri buu u dhisaa aada iyo aad waxaan leeyahay ninka hala sii daayo cabdulqaadir muuse caldoon hala sii daayo asagana waxaan leeyahay inallaahi macaa saabiriin qofku markuu samro wuxuu u samray buu helaa waxaan ku leeyahay muuse caldoonow mowqafkaaga ku taagnow waanu ka baxaynaa dhibka soomaaliya gees walba ka jiray ka mid tahay anigu ma odhanayo etoobiya waxaasaa ka dambeeya laakiin waxaan leeyahay war intaasoo soomaali ah iyo inta u gargaari jiray iyo ilaahay dartiis iyo qalab uusan gelin intaba kusii daaya haddii ay taas dhaco weydo maxkamad soo taagoo dee qofku kiis marka lagu xukumo uu dembi galo meel baa loo soo taagayo maxkamad baa loo keenaa maxkamad u keena laakiin in la cajuumo oo garbaha laga xiro oo xorriyaddiisa laga qaado waanu cambaaraynaynaa waanu ka xunnahay soomaali weyn meel kastoo ay joogto waxaan leenahay waa u taagannahay waanu u ducaynaynaa waxaan ugu baaqaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan xorriyaddiisa in loogu soo celiyo waa dalka soomaaliyeed aan dhibka geysan waxaan kaloo uga faa'iidaysanayaa asaga ma ahan dad kale ee aada u badan ay ku jiraan abwaano oo ay ku jiraan fanaaniin ayaa deegaankaas ku xiran oo ugu xiran maxaad walaalihin soomaaliyeed u booqateen dadku waa walaalo laakiin siyaasadu way ku kala gedisnaan karaa siyaasadda haddaan ku kala gedisnaan karnay ma ahan in maaragtay ummadii la kala geeyo anigu hanka aan qabi jiray oo somaliland aan ka qabi jiray waxay ahaan jirtay last ten year waxaan dhihi jiray meesha keliya ee lagu noolaan karo waa somaliland laakiin hadda dhaqanka socda markaan arkay iyo social mediaha meesha ka socda iguma soo dhicin one day transit inaan ku maro waxaana keenaya waxaa dadka lagula dhaqmayo ee soomaalinimadu ka dheer tahay ee bilow aadinimadu ka dheer tahay ee muslimnimadu ka dheer tahay markaad aragtid sumacadda somaliland allayle hoos buu dhacday last five year they go down sumacaddii waa dhimatay wadininimadii way dhimatay wartanu meelna kale aadi mayse siyaasiyiintan soomaaliyeed ee meelaha dhoobanow war ummadda soomaaliyeed ha kala geynina marnbay soo jeensanayaan markay soo jeenstaan oo jiilka saddexaad uu soo kaco oo ay baraarugaan waxaad ogaataan meelaha aad ku jirtaan inaynu kugu imaanayaan aana ku ceeboobaysaa tanu kala tegi mayso tanu waa isu dhan tahay waxaan leeyahay oo kusoo gabagabeynayaa bliis and bliis aniga oo nin dhalinyaro ah oo wallaahi aada uga qiirooday ninkaas xarigiisa iyo qaabka loola dhaqmay iyo qaabka aan hataa social mediaha aysa uga hadlayn waxaa la rabay si hufan oo maaragtay aada iyo aad loo dardargeliyo in looga hadlo meelo badan baa arkay oo looga hadlayo laakiin waa shaksiga keli ah ee soomaalinimadu ku dheehan tahay ee roon maaralka inoo ah aan ku daran karno ilmeheenaa ku dayaraya annakaa ku dayarayna waa nin mudan in lagu daydo waxaan kusoo gabagabeynayaa inta reer somaliland ee qolka nagula jirta ee aaminsan fikradda iyo ideologiga qaldan ee muuse caldoon lagu xiray waxaan leeyahay adeertanu kala tegi mayse ha laysu dulqaato megar waa kuu socosha aad iyo aad baan ku salaamay aad baad umahadsan tahay maigu haatanna wuxuu hor yaallaa waayo arag waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa waayo arag waxaana ka soo hadlayaa waddanka canada runtii horta waa uga mahad celinayaa madasha iyo barnaamijkan ay keeneen marka hore dhalaala iyo cid kasta oo dadkii soomaaliyeed meesha ka hadlay arrintaa uga hadlay si ay ku dheehan tahay dareen raxmad iyo naxariis iyo nin la xidhay oo waddan in badan ay u taqaan inuu yahay nin wadanaya ama haddii alla ka dhigayo dadka muxsiniinta ku jira ummadda dhibaataysanna u gargaara inkastoo sidaa uga hadashay waan horta runtii aad baan ugu mahad celinayaa waxaana filayaa in ujeedada barnaamijku ay ahayd dalbashada ninkaasi iyo sii deyntiisa iyo arrintaa ka hadalkeeda waxse ii muuqata in barnaamijku uu isbedelay aqlabiyadda halkan ummadda ka hadashayna ay kooxo badani oo welwel iyo cabsi ay ka dhex muuqato ay si fulaynimo ah ugu dhex dhunteen ka hadalka arrintan inay uga faa'iidaystaan inay ummadda reer somaliland iyo dawladdeeda steria tybe ku sameeyaan qaab cunsurinimo ana ay uga hadlaan arrintan marka waxaan leeyahay kooxahaas haddii aa arrintaad doonaysaan in dood laydinkala sameeyo macno weyn anigoo waayo araga ayaa diyaar u ah cid alaala iyo ciddii arrintaa dood ka qabta waxaana jeclaan lahaa madasha ka codsanaya in la saraabgareeyo doodaas wakti loo qabto arrintaana aynu haddii ka dhigay isla jeexjeexno laakiin runtii rag iyo dumarba cid alaala iyo cid kasta oo arrintaa uga hadashay sidii ay ahayd ee anigu aan u qabo in ay usoo abaabuleen madasha iyo maamulkeedu aad iyo aad baan uga mahad celinayaa laakiin waxaan leeyahay kooxaha ku dhex dhuumanaya sida fulaynimada a ugu dhex dhuntay nabada reer somalia waa laba gobol waa sidan etoobiya xidhay waxaan filayaa inaad la foostaraan haabtee barnaamijkii waxaan ku yar dari lahaa runtii waxaa runtii had iyo jeer iska caadaa in wadaniyad iyo kiiro iyo waa maalin tiiranyale ay timaado marka qof lagu xidhay somaliland xarigu kama mid ahaa dembiyada waaweyn diinta iyo madaniga midna laakiin waxyaalaha dadku ay dhib- ay dhibsadaan cadaalad darrana lagu tilmaami kara haddaan dariiq sharciya loo marin laakiin ma aha crime weyn waxyaalaha ugu waaweyn bini aadamku diiniin iyo hadaalka maadiin baa laisla ogolyahay waxa ugu waa dilka waxaynu ognahay shacbi soomaaliyeed baa maalin walba lagu xasuuqaa qaybo ka mid a arlada soomaaliyeed hadday tahay dhulka la haysto iyo haddii ay tahay soomaaliya gaar ahaan goboladaha koonfurta soddon qof baa uun wiig gaan gudihiisa lagu dilay cid ka hadlaysa arki maysid waxaan arkay halkan ka hadlayay saaxiibkay bardaadi oo ka soo jeeda koonfur galbeed soomaaliya awdiinle waxaa lagu dilay odayaal culimaadudiina wadaadaha etoobiya xasuuqday dowladda dhexe kama hadal koonfur galbeed kama hadal shacbiga soomaaliyeed kama hadal bardaadi kama hadal haddana arrintan sida uga hadlayay ugu geeraysnaa waxaad i- halkaa iga muuqanaysa in xasad iyo cabsi iyo walwal fara badani ka muuqdo laakiin aanay ku jirin geesinimadii iyo kartidii ama uu uga hadli lahaa ama dadka ku fikirka ay uga hadli lahaayeen shacbiga soomaaliyeed maalin walba la xasuuqayo waxaa kaloon ogahay etoobiya dhibaatooyinka marka ay geysanayso waktiyada qaar waxaa la dhacda ama wadamada ama argixisadu ay geysanayso in dadka qaar mararka qaar looga dabaaldego meelaha qaar wixii ka dhaca sida dhacdadii tacduba yeryada ka dhacday oo noloshan runtii dadka aadka u dhegeysan jiray kamid ahaa oo dhowr wiig dadka hadda halkan caawar ka dhegeysanaya intooda badan ay dabaaldeg ku jireen waxaa la lahayaa dumar iyo carruur ay ahayn marka eh, waxaan leeyahay waxaa loo baahan yahay geesinimo iyo karti baa loo baahan yahay laakiin looma baahna in in loo hadlo sidii dadka nolosha dhegeysanaya inay yihiin carruur waxaweye dad xogaala baa naari waaweyn baa dhegeysanaya nolosha haddii alla ka dhigay marka waxaan dhihi lahaa idinkoo raalli iga ah arrintaa ciddii un kolleyba jeclaysanaysa inay si xeeldheeriya uga hadasho dee si wacan looga hadlo haddii wax dooda iyo arrin laga rabin hore waa ariga kor ku xusay waana uga mahad celinaya madasha heritanka hadalkeeda ninkan odagaana xadhigiisa runtii anigu waxaan u dhaafayaa xiraalinta iyo somaliland garsoor baa ka jira dowlad baa ka jirta Eh, cid allaale iyo ciddii markaa arrintiisa ka xumi eh, dariiqa sharciga ah umarta soo deyntiisa iyo kiiskiisa xukuumadduna waxaan leenahay ninkaas haddii hadduu yahay dambiile oo wa- wax qadas ku ah ummadda jiritaanka iyo qarannimada somaliland haddii uu sameeyeyna waa dambiile ee dee ha lagu qaado waayo waxa uu ku xadgudbay ama qodobadii eh, lagu ciqaabi lahaa dastuurkay ku qaaxan yihiin Eh, haddii uu yahay qofku si uun loo maagayna dee waa inuu xorriyadiisii dib u helaa xigtadiisana anigu waa kamid ahay intaasaan kaga baxaya hadalka asalaamu calaykum aad baad mahadsan tahay haatanna mike waxa hor yaallaa cali shaakir asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu musanniyo anigu haddaan idin salaamay barnaamijkan hadda ciddii horta haddaan ujeedo kale laga lahayn oo barnaamijka laga naxayo cabdinaalin basaaldoon hadday tahay waata anigu miyo xadhiga cabdimaalig muuse aldoon uma arko inay qalad tahay anigu waxaan u arkaa in in maaragta cabdimaalig muuse aldoon isagu isagu qalad galay baan u arkaa aniga cabdimaalig muuse aldoon cidina igama xigto cabdimaalig muuse aldoon aniga waa in adeerkay laakiin haddana waxaan u arkaa in qaladkuu sameeyey inay tahay tanriiqa somalilandna cidna kuma gabdo ciddii dee qalad gashaa tallaabo sharciga waa qabsan bay ka qaadataa cabdimaal muuse caldoon hadduu arrimihiisii dee samafalkee uu samayn jiray hadduu samaysanaya cidina kuma qabsateen hadduu dee wariye caadi oo camar tegay uu yahayna cidina ma qabsateen laakiin cabdimaalik isagaa arrimo siyaasadeed faraha la galay anigu waxaan maqlay cabdimaalik muuse caldoon lacag baa xamar laga soo siiyey lagu fasahaadinayo shacabka soomaalida marka anigu ma arko cabdimaalik muuse caldoon xadhigiisa runtii inay qalad tahay laakiin dee cabdimaalik muuse caldan hadduu ka toobad keeno waxa uu galay dee qaladka uu galay dee waa in la sii daayo laakiin anigu waxaan u arkaa somaliland inay inuu xidhnaado ilaa inta maaragtay qaladka uu galay ee, uu maaragtay uu ka- kasoo noqonayo Ee, kolley anigu markaan cabdimaalig muuse caldoon arkay dadka dee ka hadlaya markaan dhegaystay ee, dadka reer somaliland dhashay wax cid oo cid oo kasoo horjeeda anumaan arag amba wadankii ee, oo maaragtay dee waa laga mudaaharaadi lahaa laakiin cidi kamay mudaaharaadin laakiin dee shacabka maaragtay soomaaliyada cabdimaalig muuse caldoon anuu dee in iyo maaragtay iyo been waxay ka tahayba ayaa ee, ka dhigaya cabdimaalig xarigiisa qalad taasina waxay caddaynaysaa in cabdimaalig ee, aw shacbiga somaliland inaan inuu necab yahay bay caddaynaysaa marka anuu ilaa inta uu qaladkiisa ka soo noqonayo ee, dee jeelka rag baa loo sameeyey ee, anuu inuu xidhnaadadan aad iyo aad uka dhaweynaya Waa- waa mahadsan waxaynu haata soo gaadhnay gebagabadii gudaanadkii barnaamijka nin ku salaamaya dhammaantiin een, waxaana waa weerar u jooga apple valley minnesota aad baan idin salaamaya dhammaantiinba een, dhan marka hore intaan isaga u gelin waxaynu ku noolnahay badankeenu sanqiyaasayo maraykan een, dowladda cusubi waxaa moodaa inay lid ku tahay een, waxaa la dhahaa wadamo badan oo islaamka ah in baan la saaray dad badan baa u mudaharaadaya oo diidan war uma qalmaan xaqoodina ma ahan because of diintooda laguma waxayn karo haddii dadka hadda ilaah coddoon waa khaldan yahay la xiro oo lagu xiro because of waxa ay aaminsan yihiin ama waddan kasoo jeedaan waxaa laga yaabana inay oran lahaayeen waana la dulmiyey laakiin inay u arkaan sax nin leh waxaan ahay soomaali inuu arkaa inuu dembiile yahay laakiin iyaga haddii soomaalinimadooda lagu xiro oo lagu tarxiilo inay oran lahaayeen waana la dulmiyey qofka waxaa fiican marka bini aadamka inuu naftiisa ka maslo nafta kale waxaadan qaadan qof kale ha qaadsin yani kelmaddan dadku leeyahay kelmad sahlan ma ahan waa kelmad dee garbahaagana malaa'ig baa saaran wuxuu ku leeyahay ninka igu horreeyey wallahi aaroona wuxuu sameeyey haddana wuxuu leeyahy waa dembiile hala xiro marka qofku marka in dee dadku loo rajeeyo in isaga la dulmiyo bay markaa noqonaysaa intaa dalka u gudbo inkirida coldoon hadday dembi tahay waxaan jecelahay soomaali hadday dembi tahay waxaan ahay soomaali hadday dembi tahay waxaan aaminsanahay soomaali inaysan kala maarmin hadday dembi tahay etoobiya waa cadowgeena soomaaliyeed hadday dembi tahay inuu madaxweynaha soomaaliya u hambadeeyeyo oo isla sawiray hadday dembi tahay inuu xamar ka degay haddii dembi tahay inuu ummadda taakuleeyo iyo waa dembi haddayse intaasi dembi ahayn bilaa calaykum bilaha intaa ka baqdaan dembi ma ahan reality ka hadla waqooyiga laga laga sheegayo annaga kasoo jeedna intuu aaminsan yahay annaga la aaminsan intuu aaminsan yahay annaga la aaminsan hundred boqolkiiba laba boqoloo jeer marka dembi ma gelin waxa lagu xiray waa dulmi ah waxaan ahay soomaali baan ahay waxaa leeyahay maxaad u tiri soomaali baan ahay soomaali ma kala maaranto maxaa u dhihi weyda soomaali way kala maarantaa waxaa lagu xiray maxaa u dhihi weyda etoobiya waa walaalaheen soomaaliyana waa cadowgeena markay xamar aadaysay maxaa adisana u aadi weyday taas inta lagu xiray waa intaa waana dulmi boqolkiiba boqol ah marka waxaan leenahay ha la soo daayo haddaynan soo dayn de sidii eh, wariyihii university v baa etoobiya la hadleen etoobiya markaa ka soo daynaysa waa dhacday boqolaal qof oo intii la xiray eh, dhinaca kale laga soo maray etoobiya laftirkeedii loo loo xirtay ay soo daysay marka waxaan leenahay ninkaasi boqol kiiba boqol dembi ma gelin waa dulmane waa dhibane la lagu dhibay mabda'iisa iyo wuxuu aaminsan yahay ee hala soo daayo aad iyo aad baan ku salaamaya gebagabadii iyo gunaanadkii waxaan kusoo afmeerayaa anoo mayga hor dhigi doona madaxweyne ku-xigeenkii hore ee madasha lixdanka maxamed soomaali asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu barnaamijkii caawa isku nimaana dhammaantiinba rag iyo dumarba ee madasha sigisti ee liveka ah iyo inta dhegeysanaysa barbaantiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gaar ahaan werigeheena caanka ah ee madasha sigisti cigaag adna waxaan ku leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anaa ku hadlaya madasha sigisti ku nool north america ee magaalada kansary missouri waxaan cambaareen u dirayaa maamulka somaliland axmed maxamed maxamuud sinaayo xafidullah gaar ahaan waxaan u dirahayaa wasiirka warfaafinta ee somaliland cismaan saxar diid ka tegay qurbaha especially north america magaalada minnesota ee minneapolis oo codkiisa dadkay dhegaysteen cuqaasha iyo waxgaradka cidda alla ciddii muqdisho aada inay yihiin xabis siduu halkuu dhigay dee saxardiidow waxaa ahayd nin aada iyo aada u wanaagsan kana tegay north america wax badanna u qabtay ummadda soomaaliyeed ku nool minnesota ee communitiga ah dadka isku tegay ee motocojarka ah dee waa ku sugaynaa insha allah adiguna markaa soo geshid in ay banaanbax in lagugu sameeyo hadduu ilaah yidhaahdo haddaba maamulkaas ee somaliland ninkaas ee wariyaha ah waxaan ka codsanahay ummaddaas inay banaanbax u sameeyaan aniguna waxaa ballan qaadeynaa insha allah dadkii dhegaysanahayo iyo inta dhegaysan doonto meelaha ugu badan ee soomaalida ee north america ama canada ha noqoto ama minnesota ohio meelaha dadka ugu badan soomaalida inaan u sameyno brodiq ayaan ka codsanaya ummaddaas aan tusno mowqifkeena iyo carabkeena intaan nool nahay yaa laga jiifan dhammaantiinba inta ku nool caawa anigu lacag laygu weydiin qof lacag la weydiin meesha ma jirto waa carabkiina weeyaan iyo maskaxdiina oo xoriyadda ah aa ku nooshiin qurbaha u istaaga banaanbaxa laga sameeyo yurubta meel walbo aad joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin waxaan leeyahay soo dhawaada